maxamed cabdi maxamed raadi calaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakel radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka durriba reediyo cadaado qodobada warka durriba maanta aidyaheena kuwada ugu doorka roonna waxaa ka mid ah madaxtooyada dowladda federaalka soomaaliya oo binisay war ka soo baxay dowladda waddanka kenya wafdi ka socda midowda yurub oo lagu hor istaagay inay safar ay ku gaareen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle oo kasoo horjeesta isbushaadhayntii golaha wasiirada hirshabelle mid ka mid a shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha oo maanta magaalada muqdisho lagu dilay warxamba xoogan oo looga soo horjeedo dhacdo ka dhacda degmada gurceel ee gobolka galguduud oo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug degnaashalaan siyaasadeed ayaa weli ka taagan deegaanka waa deegaanka soomaalida etoobiya taariibayaal soomaali ay ku jiraan oo lagu xidhay waddanka talyaaniga akhbaaradka caalamka warka durura maanta aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn dowladda gaana oo ciidamo u soo diraysa gudaha dalka soomaaliya intaas waxaa in qodobada ugu doorka ron warka durrube raadiyo cadaado goora u diyaargarooba warkaasoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
waa duuro arbacaad taariikhdu ay ku beegan tahay saddeylabaatanka bisha koowaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa dhegaystaan qodobada ugu doorka ron warka duurnimo reediyo cadaado warkiina duuraxa soo saaray liibaan cabdiciise sharmaaka suule ayaa farsamaynaya xasan axmed maxamed ayaa maanta idin warrami doona ee kusoo dhowaada warkii durmaantaasi ka faahfaahsana dowladda federaalka soomaaliya madaxtooydeeda ayaa beenaysay war ka soo baxay dowladda waddanka kenya
booliska kenya ayaa dhowaan waxay shaaciyeen saddex ka mid ah hubka ay wateen raggii weeraray hotelka dc two ee nairobi ay lahaayeen ciidanka soomaaliya hayeeshee madaxtooyda soomaaliya ayaa beenaysay warkaasi la taliyaa dhinaca ammaanka qaranka soomaaliya cabdisiciid muuse ayaa wuxuu sheegay in dowladda kenya uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo islamarkaana warkaas u yahay mid aan sax ahayn wuxuu sheegay in laamaha maanka kenya ay sheegeen qofka waraysiga siiyey ee sheegay hubkaasi ay lahaayeen ciidanka soomaaliya uu sheegaya war uu u malaynaya oo uusan war saxa sheegin la taliya dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha soomaaliya ayaa asagoo sii hadlaya waxau sheegay in dadka weerarka geystay ahaayeen kenyaan islamarkaana hubka meel kasta ay ka heli karaan islamarkaana al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaano ka mida dalka kenya sidaan ognahay dowladda xiriir baa naga dhexeeya kenya waxayna noo caddeeyeen warkaas inuusan ahayn hay-adahooda amniga markaan la xiriirnay in uu maaragtay qoryahaas ay hayaan oo sida sheegayaan ay sax tahay waxay sheegeen inainayna ahayn war saxa maanaa warkaas marka waxay la tahay qofka waraysiga bixiyey wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ama u eg tahay wararka noocaasana badanaa waa iska maaragtay malacawaal bay u badan yihiin ama qiyaas waxaa cad in dadka meesha weeraray ay ahaayeen dad u dhashay wadankaas hubkana sida og tahay qofku waa heli karaa ama wadankooday ka heli karaan meelo badan bay ka heli karaan al-shabaab meel kasii joogta qayb ka mida waxa weeyaan waa kenyaan maana
warka doonaha raadiyo cadaado ee dhegaysanaysaa maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa laga xumaada ku tilmaamay dhibaatada wadada xidhaysa afgooye ee degmada walaweyn oo ka watirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa warkaasi nooga soo diray walaweyn muuse cabaas cusmaan
inta badan dadka isticmaala wadada xidhiidhisa afguuye iyo sidoo kale degmada wallabeen ayaa iyagu sheegaya in dhibaatooyin ay ku qabaan marista waddadaasi si gaar ah darwalada kaxeeya gabaarida ayaa iyagu sheegaya in dhibaatooyinka maalinba maalinta kasii dambaysa ay sii badanayaan dhibaatooyinkaas ayay sheegeen in ay tahay in isbaarooyin ay yaalaan wadada xidhiidhisa afguuye iyo sidoo kale degmada wallabeen sidaasoo ay tahayna lacago fara badan loogu qaato haddii ay diidaan in lacaga ay bixiyaanna in jirdil lagula kaco gabaadhidana laga qaato waxaa arrinkaasi ka hadlay maamulka degmada yuusuf maxamed baalow waa gudoomiye ku-xeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada wallabeen ayaa waxa laga xumaado ku tilmaamay marista waddadaasi ay dhibaatada ay ku qabaan dadka shacabka iyo darwallada kaxeeya gabaadhida waxa uu sheegay inay ciidamo militariga ka tirsan ay halkaasi fadhiyaan iyaguna isbaaro ay dhigtaan waxaa usii dheer in qole kale oo burcad ah oo ka madax bannaan ciidamada militariga ay dadka shacabka dhibaatooyin iyaguna ay ku hayaan islamarkaana ay dhacay u geystaan ciidamaduna ay indhaha ka fiirsadaan oo aysan waxba ka qaban kaliya waxa uu tilmaamay in ciidamadaasi danahooda ay tahay in lacagahooda ay qaataan haddii ay ka waayaan lacagaha ay ka qaadi jireen gabaarida dhibaatooyin ay u geysanayaan waxa uu tilmaamay in arrimahaasi ay soo noqnoqotay marar badan ayuu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay u gudbiyeen caawashadoodii oo ah in wax laga qabto ciidamadaasi lagana qaado kuwa kale lagu bedelo balse ilaa iyo iminka aani jirin wax laga qabtay ciidamadaasi dhibaatada halkaa ku haya wax weligeed aan dhicin oo wadadan ka dhacaysa keligooda u go-on dhibaato keligooda ay u go-on wadadan ka jirto leanno maxaa yeelay cid kale oo kacbaadaysa ama magasaan loo qabsanaayo ama duur la geenayo anaga liibay ma joogno saxaraha liibana ma joogo wixii oo dadkan keligooda oo beersanaya maqaan dowladdana waxaanu sheegaynaa ama u baaqaynaa dhowr marna waa la hadalnay waa warqado badanna waa u dirnay wax jawaab ay naftiisa ma jiraan waxaanu sheegaynaa ciidankan in lanaga qaadajirnay aamba ciidan amnigan oo xanan karo ama amnigan oo shacabkan sugi karo meesha looga keeno ama dinaa la keeni karinne yaan ciidan jamaca la iska qaada marka loo ego marista wadada xidhiidhisa afguye iyo sidoo kale degmada wallabeen waxaa taala isbaarooyin fara badan oo dadka shacabka ay sheegaan in dhibaatooyin ay ku qabaan sidoo kale darwallada kaxeeya gabaarida ayaa iyagu waxay damcaan in xoog ay ku maraan isbaarada laakiin ciidamada halkaa isbaarada u taala ayaa rasaasa ku furaha gabaarida oo iyaguna waxyeelo ay kasoo gaarto sidoo kale darwalkii gaariga kaxeynayay muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
aad iyo aad imaasi yahay muuse cabaas cismaan oo warkaasi nooga soo diray magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose warka doornimada reediyo cadaado ayaa dhagaysanaysaan wafdi ka socda midowda yurub ayaa maanta waxaa la sheegay in lagu hor istaagay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose
wafdi balaaran oo midowda yurub ka tirsan islamarkaana xubnaha qaar ay ka yimaadeen magaalada nairobi ayaa waxaa la sheegay in laga hor istaagay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wafdigan ayaa waxaa la sheegay inay doonayeen in kismaayo ay kula kulmaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmuudbe balse loo sheegay in dowladda iska hortaaga ay ku samaystay safarkooda saraakiil ka tirsan midowda yurub ayaa waxay xaqiijiyey in wafdigan ku wajahna magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose si ay ula kulmaan axmuudbe loo diiday balse aysan shaacin sababta arrintaasi ka dambeysay ilaa hadda ma jirto sargaal ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadlaya dhacdadaani balse waxaa xusin badan in arrintan ay imaanayso xilli dowladda federaalk soomaaliya ay eriday wakiilkii qaramada midoobey ee soomaaliya u qaabilsan anagas xisom sidoo kalena la sheegay in dacwad ay ka gudbisay safiirka difaaca u k oo boqosho dhowaan ku tagay magaalada hargeysa oo gobolka qoyi bari ee dalka kenya isagoona kulan la qaatay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi warkaa doornada raadiyo cadaado ayaa dhegaysanaysaan efamta sideetan iyo sideed dhibic shan makaartisa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle ayaa kasoo horjeestay isku shaadhaynta golaha wasiirada ee shil uu ku sameeyey madaxweynaha maamulkaasi ayadoo shalay galab la suushaadhayn lagu sameeyey golaha wasiirada maamulka hirshabelle ayaa arrintaas waxaa kasoo horjeestay qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle xildhibaan ibraahim maxamed cali oo waraysi gaaris iyo warbaahinta raadiyaha cadcaado ayaa waxau sheegay in waa laga xumaada ay tahay qaabka ay wax u dhaceen madaxweyne maxamed cabdi waare ayuu ku ideeyey una ku fashilmay filimta balqaadkii ahaa inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh xubnaha golaha wasiirada ee hir kusoo baxayso shardhaynta ayaa u badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabelle hirshabelle ayaa waxaa lagu eedeeyaa caqabadlaan iyo khilaaf xoogan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megaartisa mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu taagtay xaafadda baraka ee degmada hodan ee gobolka benaandare ee magaalada muqdisho kooxo hubeysan ayaa barqmada maanta waxa ay xaafadda albaraka degmada hodan ee gobolka belandari magaalada muqdisho ay ku dileen sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mas-uulka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdi maxamed casuble cabdi madoobe waxaana la sheegay in kooxo hubeysan ay toogteen xilli uu kasoo baxaya hoygiisa islamarkaana u watay gaari kadibna ay la baxsadeen qaar ka mudahilada ayaa warbaahinta raadiyo xadada waxay u xaqiijiyeen dilkaasi inuu ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya hayeeshee mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda oona xiriir la nooma aysan suurtagelin inaan ku helnan qadka telefoonka ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ayaa tagay goobta dilka uu ka dhacay kuwaas oo sameeyey howlgallo aan wax natiijo aysa ka soo bixin ururka al-shabaab ayaa sheegtay dilkaasi waxaana warar ay ku qoreen baraha internetka ay ku sheegeen inuu ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalk soomaaliya islamarkaana dilkaasi ay ka dambeeyeen dilal qorshaysan ayaa loo geysanaya muslimiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa kusoo badanaya magaalada caasimada ee muqdisho waxaana dhowaan suuqa bakaaraha lagu dilay mas-uul ka tirsan maamulka degmada
deganaansho la-aan siyaasiyadeed ayaa waxaa la sheegay maanta ay ka taagan tahay magaalada jagjiga xarunta dowladdaanka soomaaliya ee etoobiya
khilaaf siyaasadeed ayaa ka bilowday muran iyo kala aragduwanaansho u dhexaysa madaxweynaha dowladgoenka soomaaliya etoobiya mustafa maxamed cagjar iyo guddoomiyaha xisbiga talada haya ee soomaalida galbeed axmed shide sidoo kalena ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka etoobiya kulamo lagu kala kacay ayaa sacdii lasoo dhaafay magaalada sababa ku dhex maray madaxweyne mustafa maxamed cagjar iyo axmed shire iyo ra-isul wasaaraha dalka etoobiya doctor abiy axmed kulamadan ayaa waxaa la sheegay inay weli socdaan islamarkaana aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi golaha wasiirada dowladdeegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa lagu wadaa in maanta ay isku yimaadeen xarunta madaxtooyada iyadoo magaalada jigjiga laga soo sheegayo deganaansho la-aan siyaasadeed kadib markii madaxweyne mustafa maxamed cagjar shilay laba jeer looga yeeray magaalada sababa ee caasimada dalka etoobiya halka warkaas aad ka dhegaysanaysaa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo sideed dhibic shan marka artisa wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo banaanbax looga soo horjeeda fal kufsi ah oo sheegay inuu ka dhacay tuulo hoosta degmada gurceel ee gobolka galguduud qaar ka mid a shacabka magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug iyo ardada ayaa wax ka barata iskuullada magaaladaasi ayaa dhigaya banaanbaxya waxaana dalbanayaan in cadaalad la hor keeno oo dadkii filkaasi ka dambeeyey inkastoo weli caddayn si rasmi ah loo keenin oo muujinaysa kufi wadare la sheegay in tuulo hoosta degmada gurceel ee gobolka galguduud looga geystay gabar yar haddana waxaa dadka banaanbaxa dhigaya ay sheegeen in aad ugu xiiin arrintaasi maamulka degmada gurceel ee gobolka galguduud iyo kan laamaha ammaanka ee galmudug weli si rasmi ah ugumaysan hadlin kufsigaas si weyn baraha bulshada lagu faafiyey ee la sheegay gabadha yar oo tiro ragga ah inay kufsi u geysteen halka warkaas aad ka dhegaysanaysaa raadiyaha cadaado f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartisa wakaaladda wararka ee turkiga el andola agency ayaa waxay sheegtay in ciidanka ammaanka ay qaadeen howlgal guud oo lagu soo qabtay ugu yaraan boqol toddobaatan iyo siddeetan ribeal shisheeye ah ilo dhinaca ammaanka ah ayaa waxay sheegeen in howlgalkaasi laga sameeyey gobollo ku yaalla waqooyi galbeed ee dalkaas iyadoona lagu soo qabtay tarabiyaal si sharcidarro ah uga soo galay ama ku sii baxayay dalkaasi howlgallada ciidamada turkiga ay sameeyeen gobolka ondariin ayaa waxa ay ku soo qabteen afartan sagaal muhaajiriin ka soo jeeda soomaaliya bakistan iyo afghanistan kuwaas oo ka socday gaari taarabiyaasha wax taarabiya ay leeyihiin ciidanka ay waxay gaariyaas ay ku soo joojiyeen waddo u dhexaysa damimaanka enes iyo gobol kale oo halkaas ku yaala waxaa kaloo howlgalkaas lagu soo qabtay lixdan iyo dhowr qof oo muqlisiin ah oo tahriibkaasi wadayey howlgalka guud ee laga sameeyey guud ahaan dalka turkiga ayaa waxaa la sheegay in lagu soo qaabtay ugu yaraan boqol toddobaatan iyo sideed muhaajiriin ka soo jeeda dalalka soomaaliya siriya bakistan bangladesh iyo kuwo kale si kastaba ahaatee wasaaradda arrimaha gudaha ee turkiga ayaa waxay sheegeen in sanadkii hore gacanta ay ku dhigeen in ka badan laba kun waa laba boqol iyo lixdan iyo shan kun oo tahriibyal sharci darro ah uga soo galay dalkaasi ama kusoo doo ama kuwa doonayay inay usii tahriibaan dalka griiga iyo dalal kale oo yurub ka tirsanaa warka durme radio cadaado ayaa dhegaysanaysaan goore waxaad dhegaysan doontaan akhbaaradka caalamka ah iminkase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
dowladda waddanka ghana ayaa waxaa la sheegay in ciidamo dheerada ay u soo dirayso gudaha waddanka soomaaliya boqol iyo lixdan askari oo ka tirsan booliska ghana ayaa waxaa loo soo diray soomaaliya si ay uga qayb noqdaan howlgallada midooda afrika ee amisom ee soomaaliya ka howlgala ciidankaas ayaa waxaa la sheegay inay farsimo ay farsimo u noqon doontaan magaalada caasimadda ee muqdisho go-aanka ay dowladda ghana usoo diraysa ciidankaas ayaa waxaa la shaaciyey kadib markii koox kooban waa koox ka kooban toban sargaal ay boqosho shan maalmood oo ay ku yimaadeen soomaaliya iyagoo madaxda howlgalka midooda afrika amisom kala hadlay sidii ciidanka cusub loogu soo diyaarin lahaa qalabkooda ammaanka iyo loojiskadooda wafdiga hordhac ah ee ka socda ghana ayaa waxaa hogaaminayay agaasimaha booliska ghana u qaabilsan xiriirka caalamiga ah kaaliyaha taliyaha booliska dalkaasi iyo saraakiil kale wafdigaas ayaa waxay kulamo la tashiya la yeesheen saraakiisha ciidamada midooda afrika ee amisom ee ku sugan magaalooyinka muqdisho baydhabo iyo degmada xardeel jasiira oo ay ciidanka ghana ay degi doonaan dhinaca kale booliska dalka ghana ayaa waxaa la sheegay in la deji doono magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed oo ugu dambeyna bisha juun ee sanadkan labada kun iyo sagaal tobanka ay soo geli doonaan magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya guud ahaan iyo gabahaanba dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabanayaa warkii duuramo oo si toosa idinkaga imaanay raadiyo cadaado warkiina duur waxaa soo saaray limaan cabdiciise shirmaakasuule ayaa farsameynaya xasan axmed maxamed ayaa maanta idin waramay cidda warka uu sago asagoo ilmaqara qoraal sawiraato waxaa dib ugu heli baraan beejkan tireedkan ku leenahay w w radio cadada com intaan warkana warkaxay dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu